warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha amnesty international ayaa shaacisay in maamulka ali sacuud uu kordhiyey tirada xukunada dilka ah ee lagu fuliyey maxaabiista tan iyo bilowgii sanadkan sida lagu xusay warbixinta lixdii bilood ee ugu dambeysay waxaa xukuno dil ah lagu fuliyey ugu yaraan boqol iyo siddeetan qof kuwaas oo ay ka mid yihiin dhalinyaro soomaali ah hay-adda amnesty ayaa sheegtay in sanadkii labada kun labaatan iyo afar oo keliya maamulka ali sacuud uu fuliyey saddex boqol afartan iyo shan xukun oo dil ah taas oo noqonaysa tiradii ugu badneyd ee hal sano gudihiis lagu dilo dad ku xihan xabsiyada maamulka ali sacuud amnesty international waxay tilmaantay in dilalkan badankood lagu fuliyo si qarsoodi ah dhanka kale warbixinta waxay sheegtay in dadka ajaanibta ah gaar ahaan afrikaanka iyo aasiyaanka ay si gaar ah u saameysay xukunada dilka ah ee joogtada ka noqday sacuudiga